assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubintaan af hooyo kasoo xullo annagoo isle sheeko gundhig ah ayaa ku jirta ama xubin yaroo la qabsan karo ayaa ku jirta waana xubin gareed xubin toleed xubin aqaleed xubin deeqsiyeed xubin fulayeed xubin geesiyeed xubintaasoo xubina iyo xubno kaloo fara badan ayaa ka buuxa sheekooyinkan aanu soo gudbinno sheeko walba haddii aad hoos u dhuuxdana waxay kaa anfici kartaa ugu yaraan hal ujeedo ama sheeko kasta haddii aan si kale u dhigno waxay kaa anfici kartaa ugu yaraan hal eray macnaha sheekadu ma ahan midaan waxba anfacaadii ayna ku jirin waa qof iyo fahankii xubinteena murtida maantana sheekada aan kusoo qaadanayna idamka ilaahay waxa weeye waxaa jirtay islaan caqlad ah islaantaa caqladda ah waxay ku noolay deegaan maaragtay dadkiisu uu yahay dad xoolodhaqata u badan yahy waxaa jiray kooxo isku haystay oo laga yaababa inay iyagu ahaayeen kooxo qolana u dirirayso xurriyad qolana ay u dirirayso waxyaalo kale waxaa dhacday marka laba ciidan oo labada ciidanba isku meel ka soo jeeda isku dal la isku haysta isku dadna ayaa korkeeda ku diriray dagaal xoog leh ayaa dhacay waxarihii baa bibaday adhigii baa duurka galay kala yaac baa dhacay ilan heer lagu duldiriray waad garanaysaayo hawshoodu ma fudude haddii ay arrintaasi dhacday islaantan oo dhiila iska cuganaysa aqalkeeda docdiisa meel ku dhow dhiila ku cuganaysa ama ardaaga sintiisa dhiila ku cuganaysa ayaa waxaa soo maray labadii qoloqolo lasoo caydhiyey oo ordaysaa dhaaftay wax yar kabacdi oo elbiriqsiyo ah ayaa qoladii kaleo daba tukubaysa ama daba hubleynaysa kuwii horena ay baqabeenlaynhayaan ayaa haddii ilaahay eedmahayo soo kormaray markaasaa mid yidhi eed eed tuugadaan soo cadhinay maaragta xaggay mareen dhinacay ka baxeen noo sheeg iyadoo dhiisheedii iska cuganaysa oo aan wadhaabahaynin iyaduna maaragta waxyaalahan dhacahaya aad iyo aad uga xun niyad ahaan iyo qalbi ahaan iyo dareen ahaan iyo shaksiyad ahaan iyada heerkeeda korkiisa dagaalka ka dhacay waxaa ka mid a markii ay taxbuddu isku bilaabatay ragga wixii xoogga lahaa waa cararay sababtoo ah labada qoloqoladii laga soo reeya hadday qabato dagaalkaad ku jirteen baa la dhihi waa lalayn waxaa la isku dilahayaana ujeeddo cad oo saldhig weyn leh ama maaragtay wax lagu tixgeliyo fiican leh ma ahan sababtoo dagaalku wuu wejiyo bataa mar waxaa jirta markaad wejiyada dagaalka qaarkood aragto aad cararayso mar haddii dadku isku jabahyo dadka isku jabahayana ay dadkaaga yihiin iyagoo weliba bilaa ujeedda ah dantoodiina aan garanaynin dee arrintaas waa arrin dhibaatadeeda markaasay aayar u jawaabtay nimankii su-aasha weydiiyo waxay tidhi maxaa tidhi eedow markaasuu tuugadaan soo cadhinay maaragtay dhankay mareen waxay tihi eedow idinkala garan mayna guulaysta eedow idin kala garan mayne guulaysteyd dee haa ayay kala garanaysaa kanna iyadaa dhashay kanna walaasheed baa dhashay kaa ninkeedaa dhalay kanna walaalkeed baa dhalay kaasa eeday u tahay kanna habarar bay u tahay wax islaynhay wax isku laynhayaana ujeeddaana ma garanayso sidaa darteed ayay waxay tidhi marwadaas xigmadda farada badan ku duugnayd waxay tidhi eedow idinkala garan maynee guulaysta ayay tidhi waxaa weeye markaas haddii ilaahay idmahayo waxyaale waxaa jira haddaad adigu guulaysatana dadkaaga aan faa'iido u ahayn haddii lagaa guulaystana dadkaaga aan faa'iido u ahayn waana dagaalada hadda soomaalidu ay xoogga saarto oo kaleento ee maaragtay bujuqtaamiska aynu ku sheegi karno ama la dhihi karo waa dagaallo aan wax nacfi ah bulshada u lahayn iyo deegaanka waana arrimaha haddii ilaahay idmahayo dhibaatooyinka waaweyn inagu haya mahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka ilaahay waxaan dhahaynaa nin arrin galay eedna gal nin arrin galay eedna galyey nin arrin galay eedna waa galay